xili beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku guda jiraan wakhtiga tacabka ee guga ayaa waxaa socda dadaalo ay ku doonayaan inay kaga soo kabtaan khasaarihii u geystay fatahaadaha webiga Shabeelle. Khubarada ka hadla arrimaha beeraha ayaa ku talinaya in laga faa'iideysto xiligan lana sameeyo foojignaan dheeri ah si mar kale dhibaato loo arkin waxayna sheegeen in dhibicda biyaha roobka loo sameeyo keed si wakhti kale loo isticmaalo cumar saalax cabdi waxa uu ka mid yahay macalimiinta maadooyinka beeraha ka dhiga jaamacadaha jowhar wuxuu beeralayda ugu baaqay inay kordhiyaan tacabka ayna ka fogaadaan in dalaga lagu beero meelaha godka ah ee biyuhu ay fadhiistaan isagoo sheegay in haataani loo baahan yahay in la beero dalagyada xilliga guga ku habboon
waxaan mataqaanaa aan ku guwaabinayaa beeraaleyda adduunka waxaa ka dhacay wax layihahdo climatical change cimilo isbeddel ayaa dhacay roobabkii sidii awalkii hore loogu xisaabtami jiray hadda looguma xisaabtami karo marka waxaa waa beeraaleyda waxaan kula talinaya waxaan ku wacyigelin lahay waqti dheer ayaa lasoo baahnaya dhowr xilli waxba lama goosan inay halgamaan inay halgamaan oo ay mataqaanaa tacabka ay mataqaanaa xoogga saaraan oo ay mataqaanaa ihin ku dadaalaan maadaama roobka xilliga uu soo dhowaaday hadda inaan biyo webi lagu degdegin oo biyaha webi layska asturo waayo ayadaoo beerta ay waraabsan tahay hadda haddii ama qoynta ama roob ku dambeeyo ama waraab ku dambeeyo biyo qoyaan ku dambeeyo haddii oo roob yimaado way go-aysaa marka waxaa waa in mataqaana ninka beeraaleyga oo kor iyo hoos u xisaabtamo inuu ka xisaab inuu iska ka foojignaado siimowga webiga inuu ka foojignaado korshubka webiga inuu ka feejignaado roobabkan mataqaanaa sida caadiga aan u do-ayn markaan oo xaaladooda isbadashi marka waxaa waaya beeraaleyda nin walba ha ku dadaalo ha ku dadaalo meeshuu godka tacbalahay inuu doonka tacbado waayo godka waxaa waaya biyaha ayaa isugu tegayo meelaha doomayda si ay mataqaanaa ugu sii badbaadaan waa inuu doomayda qudaartoo kale inuu ku dhigto maxaa beeraha meelaha doomanka ay ku dhigto inuu iska ilaaliyo mataqaanaa inuu ku dadaalo inuu mataqaanaa iska difaaco mataqaanaa duulinka soo weerarayo waayo waxa waaye duulinka wuxuu yeelaya wax dhibaatooyin ayuu keensanaya oo tacabkii ayuu ninka beeraleyda ka baabi'inaya in sumaha sun walba sunta ku habboon iska aqriya instructionka dad aqoon loo geeya sunta la iska aqriya sun walba iska taalla farmashiyaha taallo laysagama buufsado sunta markaas cudurka mataqaanaa laga cabsi qabo ama jootaagan sunta ku habboon in lagu buufiyo webiga shabeelle ayaa saameyn xoogan ku yeeshay belihii lasoo dhaafay wax soo saarkii beeraha ee gobolkani shabeellaha dhexe waxaana hadda jira rajo bidhaaminaysa taas oo ah in maxsuul wanaagsan laga heli karo dalagyada xilligan la beerayo waxaana xusid mudan in inta ugu badan beeralayda jowhar ku nool ay u diyaargaroobeen tacabka xilliga guga